alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaةu والsalaamu عlى أshرف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثiira ama bعd faqad qala الإimam bn malik الshaaficiي raximh اllah taعalى raxmaة waascة فcl maqis الmcdى wاlfcul lغayrih siwى ficl swt tha lfcaal jlى wma clى facila اstaxaq masdarh in lam ykun tha tacadin kwnh faclى wqis facaalat aw fculatn lfacul takالshajaacati wاljari clى shula wma siwى daka masmuc wqad kahura alfaciilu fi sawti waddaau lmumidu jala macnaahu wasnu fucaalin falyuqaas walidii firaarin aw ka firaarin bilficaali jala facaalat likhisaali walficaalata dac lixirfatin aw wilaayatin wala tahila لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل سوت ذا الفعال جلا waxaynu halkan ka galaynaa in sha allahu tacaalaa awsaantii masaadirta ficilka hulaaiga ah ficilka hulaaiga ah masaadirtiisu waxay leedahay qiyaas sidoo kale waxay leedahay awsaan shaad ah waxaynu hore u soo marnay awsaantii uu lahaa masderka ficilka hulaasiga ah iyadoo sheikhu raximahu allahu tacaala aanu inoo kala saarin oo isku dhex daray wixii qiyaasa iyo wixii samaaci ah samaacina macnaheedu waxa weeyaan waa shaad sidii carab looga maqlay ayuunbaa loogu dhawaaqaya wuxuu halkan in sha allahu tacaala shiikhu inoogu caddayn doonaa oo inagu bari doonaa awsaantaas maxaa ka qiyaas ah markaad barato inta qiyaaska ah inta shaadka ana waad garanaysaayo waa wixii qiyaaskaa ka soo hadhay awsaanta uu leeyahay masderka ficilka hulaasiga ahi waa saddex iyo toban si kale haddii loo tiriyo waxay noqdaan shan iyo toban laba ka mid ah ayaa marna ta lagu daraa oo xagga dambe laga raaciyaa marna laga reebaa haddii ta'da lagu darana waxay noqonayaan laba wasan oo dheeraada haddii laga reebana waxay noqonayaan kii hore oo hadhow ta'dii marka la doonayo lagu darayo marka waxa weeyaan haddii ta'da lagu darana waa shan iyo toban haddii laga reebana waa saddex iyo toban labadaa wasanna waxa weeyaan mafcilun iyo mafcalun mafcilun marka ta'da lagu daro waxa weeyaan mafcilatun mafcalun marka ta'da lagu darana wuxuu noqonayaa mafcalatun marka laga reebana waa mafcalun marka lagu darana waa mafcalatun awsaantaas sheikhu raximahu llahu tacaala qaar ka mid a ayaanu halkan inoogu xusayn oo inay qiyaas yihiin ayaanu inoo sheegayn oo qeybta qiyaaskaanu inoogu daraynin laakiin markuu awsaanta sheegayey wuu ku soo dara inay laakiin qiyaas yihiin markuu soocayay qeybta qiyaaska ah ayaanu inoo soo raacin ayagana in sha allahu tacaala waynu baraarujin doonaa awsaantaas biidn illaahi tacaala waynu akhrin doonaa haddaynu khulaasaynay intaynaan akhriin waxaynu naqaanaa ficilka hulaasiga ah inuu leeyahay saddex wasan waa facala iyo facila iyo facula waxaynu u kala hormarinaynaa siday u kala fudud yihiin laakiin raaci mayno tartiibta kitaabka waxaynu ugu horeynaynaa wasanka facula facula laasim mooyaane wax kale ma noqoto bimacnaa faculo mafcuul u gudubtaa ma jirto ilaa mooyaane ficiladii koobnaa ee sida raxubadkumu daaru ayagana waxaynu soo sheegnay inuu yahay min baabi alxadfi waalisaal kaasi ma aha mowduuca maanta aynu ka hadlayno ficil kasta oo faculo ah laasim mooyaane wax kale ma noqdee wuxuu leeyahay laba wasan oo qiyaasa oo mastarkiisu uu leeyahay waa facaalatun iyo fucuulatun labadaa wasan weeyi labadaa waxaad inoogu dartaa ficilka facala iyo facila marka ay yihiin mutacaddi ee ay mafcuulu gudbayaan wasankooda qiyaaskaahi waxa weeyaan faclun wasanka facala iyo wasanka facila markay yihiin mutacaddi ee mafcuul ay u gudbayaan masdarkooda qiyaasigaahi waa faclun waxaa laga soo reebayaa uun ficilka facalada ah ee mutacaddiga ah markuu kutusaayo xirfa shaqo la qabanaayo isaga waxaynu arki doonaa insha allahu tacaala inuu ku yimaado wasan kale oo madax bannaan saddex baynu haynaa ficilka facila marka uu yahay laasim mafcuul aan u gudbaynin wuxuu mastarkiisu ku yimaadaa wasankaa facalun bishardi waa inaanu kutusaynin midab hadduu midab ku tuso qiyaaskiisu waxa weeyaan fuclatun halkaana waxaa inooga soo baxay laba wasan ficilkii facilada ahaa ee laasimka ahaa masdarkiisu waxa weeyaan faacaalun haddii aanu kutusaynin midab midab hadduu kutusaayo waa fuclatun saddexdii hore markaynu u geyno waa shan waxaad u gudubtaa ficil kasta oo kutusaaya khasla tilmaan ama faculaha ka yimaado ama facalaha ka yimaado ama facilaha ka yimaadee facaalatun buu ku yimaadaa ficilkaasi hadduu kutusaayo khasla waa tilmaan iyo sifo ama facalaha ka yimaado ama facilaha ka yimaado ama faculaha ka yimaadee facaalatun buu ku yimaadaa dabcan dhinaca marka laga tiriyo facaalatun waxaa hore u lahayd oo iyadana uu qiyaas u ahaa facula markaa wasan gaar ahoo inoo tirsamaya sidaa marka laga eego ma noqonayo shan baynu hayne ficilka facalada ah ee laasimka ah ee mafcuul aan u gudbaynin wuxuu ku yimaadaa asal ahaan fucuulun haddii aanu ku tusin macnayaal gaara oo aynu tilmaami doonno shantii hore markaynu u geyno wuxuu noqonayaa lix soo lix maaha ficilka facaladaa ee laasimka ahi wuxuu ku imanayaa fucuulun haddii aanu ku tusin macnayaal aynu tilmaami doonno marka lix baynu haynaa lixdaasi waxa weeyaan facula waxay yeelatay facaalatun iyo fucuulatun waa laba ficilkii facalada ahaa ama facilada ahaa ee mutacadiga ahaa mastarkiisu wuxuu noqday qiyaasiga ahi faclun waa saddex ficilkii facilada ahaa haddii aanu kutusaynin midab mastarkiisu wuxuu noqday facalun hadduu midab kutusayana wuxuu noqday fuclatun ficilkii facalada ahaa ee laasimka ahaa haddii aanu kutusaynin macnayaal gaara oo aynu xusi doonno wuxuu ku yimaadaa fucuulun waa lix waxaynu hore u tilmaannay ficilka facaladaa ee mutacadiga ahi hadduu kutusaayo xirfad iyo wax gacanta laga qabanayo wuxuu ku yimaadaa ficaalatun isagana inoogu gee toddoba toddobadaas markaynu halkaa dhigno waxaa inoo soo hadhay ficilka facala ee laasimka ah fucuulun mooyaane awsaan kale ma ku yimaadaa haayo wuu ku yimaadaa markuu ku imanayo fucuulun shuruud buu leeyahay shuruudda uu leeyahay waxaa ka mid a kow inaanu kutusaynin sawt cod iyo daa oo ah xanuun iyo sayr oo ah socod iyo firaar oo ah carar iyo shibhu firaar carar wax shabahaya oo la yidhaahdo alimtinaac diidmo iyo taqallub wax la yidhaahdo gadgadoon intaa waa inaanu midna ku tusayn toddobadii wasan ayaga waad inoo haysaa ficilkii facaalada ahaa ee laasimka ahaa hadduu ku tusaayo sawt cod wuxuu leeyahay laba wasan oo qiyaasi ah labadaasi waxay kale yihiin faciilun iyo fucaalun toddobadii hore markaynu u geenno wuxuu noqonayaa sagaal hadduu ku tuso daa oo ah xanuun fucaalun buu ku yimaadaa marka fucaalun waa wasan inoo tirsan hadduu ku tuso socod wuxuu ku yimaadaa faciilun isagana waynu soo marnayoo wuxuu u ahaa wasan waxaa loo yaqaano sawtka hadduu ku tusaayo taqallub gedgedoon facalaan buu ku yimaadaa hadduu ku tusaayo firaar carar ama shibhulfiraar ficaal buu ku yimaadaa si kale haddaynu u dhigno ficilka facaladaa ee laasimka ah fucuulun mooyaane wuxuu ku yimaadaa afar wasan oo kale sidaasaa kuu fudud afar wasan oo kale ayuu ku yimaadaa ka koobaad waa fucaalun ka labaad waa ficaalun ka saddexaad waa faciilun ka afraad waa facalaan afartaa wasan afartaa wasan waxaad inoogu geysaa toddobadii hore waa koob iyo toban afartaa wasan haddaba goormuu ku imanayaa ficilkii facalada ahaa ee laasimka ahaa masterkiisu taasaa muhiima wasankaa fucaalun wuxuu ka dhaxeeyaa asawt iyo addaa codka iyo xanuunka maalan codkii maxaad odhanaysaa bakaa bukaa'an dacaa ducaa'an baryuu baryey cid markuu baryayo dee cod buu ku baryaya xanuunkuna waxa weeyaan mashaa badnuhu mushaa'an calooshiisii baa socotay waxaynu kanu tusaalaynay maadaama uu yahay wasan ka dhaxeeya laba shay markaa fucaalun wuxuu ka dhaxeeyaa asawt wadaa halkaa inoo dhig faciilun wuxuu ka dhaxeeyaa laba shay sayr oo ah socod iyo sawt socodkii maxaad odhanaysaa damala damiilan wuu dheereeyey sawtkiina waxaad odhanaysaa daja dajiijan wuu buuqay marka halkaa maxay nooga soo baxay codkii laba wasan buu kala galay fucaalunna wuu ku yimaadaa sida bakaa bukaa'an faciilunna wuu ku yimaadaa sida daja dajiijan iyo anna aniinan taah buu taahay marka laba wasan baynu haynaa fucaalun oo ka dhaxaysa asawt wadaa iyo faciilun oo ka dhaxaysa asayr wasawt waxaa inoo hadhay goormaa lagu keenaa ficaal ficilkii facalada ahaa ee laasimka ahaa ficaalun waxaa lagu keenaa markuu ku tuso firaar carar ama shibhulfiraar carar wixii shabaha carar waxa shabaha waxaa loo jeedaa maa yadullu cala alimtinaac waxa ku tusaya diidmo waayo waxa laguu diiday oo wax lagaala cararay oo kale maxaad odhanaysaa fara firaaran carar buu cararay sharada shiraadan abaa ibaa'an diid muu diiday abaqa ibaaqan baxsi buu baxsaday ficaaluna markaa wuxuu gaaru yahay maa yadullu calaa firaarin aw shibhihi waa saddex facalaan wuxuu ku yimaadaa facalaan markuu ku tusaayo taqallub gedgadoon wax isbedbedelaya sida hala lqidru dherigiibaa karay halayaanan karid marka dherigu karo biyuu fadhfadh fadhfadha oo kuwa guree dee aan joogsanayna waxaweyaan soconaya طaafa طawafaanan dawaaf buu dawaafay ama wareeg buu wareegay qofku markuu dawaafayo waa wareega yataqalab waxaad odhanaysaa jaala jawalaanan wareeg ayuu wareegay toddobadii hore markaynu afar u geyno waxay noqonayaan koob iyo toban koob iyo tobankaas waxaad inoogu geynaysaa mafcal iyo mafcil oo mastarkii miimiga ahaaya isagana in sha allahu tacaala baab gaara ayuu u samayn doonaa beydka ugu dambeeyana waa inoogu tilmaami doonaa halkaa waxaa inoogu jira saddex iyo tobanka wasan ee qiyaaska ah haddii lagu daro taadana wuxuu noqonayaa mafcalatun iyo mafcilatun sidaa waxay noogu noqonaysaa shan iyo toban wasan oo qiyaasa intaa wixii aan ahayn ee masdera ee ka yimi ficil hulaaثiya waxayna tusaysaa inuu yahay shaad waxaa muhiima inaad ogaato awsaan baa jirta isa soo dhex gelaysa maala waxaynu tilmaannay ficilkaasi hadduu yahay ficil kutusaaya khaslad iyo tilmaan waxaa lagu keenaa facaalatun facaalatun waxaa kaloo lagu keenaa facula mastarkeeda hal mar baad tirsanaysaa waayo waa wasan hal mar ayaa tirsanaysaa markay culammadu ka hadlayaan masaadirta waxay yidhaahdaan waxaa loo qaybiyaa laba madax marka hore waxaa loo qaybiyaa miimiyun wa hayru miimi mid miimi ah oo miim laga bilaabay iyo mid khayru miimi ah ka khayru miimiga ah ee miimka aan ka bilaabmin wuxuu u qaybsamaa muqayad iyo muطlaq muqayad waxaa loo jeedaa muqayadun bimara aw bihay'a mid ku qaydan wakti ama qaab kaana waxaa la yidhahdaa masteru lmara iyo masteru lhay-a kitaabkeenna inoo sheegi doona limaratin faclatan wa ficlatan wadacuu lihay-atin haaliban ka mishyati اlkhuyala ayru muqayad hayru lmuqayad oo ah ka aan ahayn masterulmaraha iyo masterulhay-aha wuxuu u qaybsamaa qiyaasi iyo shaad waxaan u jeedaa wuxuu u qaybsamaa mid ka yimi hulaathi iyo mid ka yimi khayru hulaathi marka uu ka yimaado khayru hulaathi hadalkiisa waynu arki doonaa insha allahu tacaala wuu inoo dambeeya marka uu yahay hulaathi wuxuu noqdaa qiyaasi iyo samaaci ayagoo isku jira waynu soo marnay iminkana waxaynu dhiganaynaa isagoo ah qiyaasi intaa weeyaan inta sheikhu raximah llahu tacaala halkan uu kaga hadlayo haddaba awsaanta qaar baanu shiikhu sheegin oo halkan aanu ku tilmaamin awsaanta aanu halkan ku tilmaamin waxaa ka mida kow ficilka facaalada ah ee laasimka ah ee kutusaaya ataqalub gedgadoonka mastarkiisa qiyaasiga ah inuu ku yimaado facalaan halkan inooguma sheegin oo markuu soo saaray qeybta qiyaaska inooguma soo darin laakiin horeynu usoo marna sidoo kale inoomuu sheegin ficilka facila ee laasimka ah ee kutusaya midab mastarkiisa inuu ku yimaado fuclatun waxaa kaloo aanu inoo sheegin ficilka facala ee laasimka ah markuu kutusaayo asayr in lagu keeno faciilun laakiin wuxuu tilmaamayaa wasanka laftiisiio markuu ka hadlaayo sawtka ayuu inoo sheegaya lidaa facaalun walisawtin washamal sayran wasawtan ilfaciilu ka sahal alfiyada wuxuu ku tilmaamayaa wasanka faciil inuu labadaba ka dhexeeyo dhammaanna alfiyada waa ku tilmaamaa wafacala laazimu mila qacada lahu fucuul bطiraadin kahada maa lam yakun mustawjiba ficaala aw facalaana fadri aw fucaala faأwalu lidimtinaacin kaaba wathani liladi اqtadaa taqaluba lidaa fucaalu walisawti washamal sayra wasawtan ilfaciilu ka sahal alfiyadaa ka jilicsan marka la eego qaabku u dhigayo iyo siduu isu raacinayo qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala raxmata waasica wanafacana biculuumihi فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلا faclun wasankaa faclun maqiisu lmucaddaa qiyaaska ficilka mucaddaha ah ee la gudbiyey weeye waalfucuulu wasankaa fucuuluna ligayrihi isaga wixii aan ahayn buu u sugnaaday siwaa ficli sawtin ficilkii ku tusaayey codka mooyaane daakaasi jalaa wuxuu muujiyey alfucaala buu muujiyey faclun maqiisu lmucadda maqiis macnaheed waxa weeyaan qiyaas waa master miimi ah faclun maqiisu lmucadda waalfucuulu ligayrihi siwaa ficli sawtin da lfucaala jalaa halkan wuxuu inoogu tilmaamayaa faclun waxaa iska leh ficilkii hulaathiga aha ee mutacadiga ahaa oo uu u yahay master ficilka marka lagu yidhaahdo waa hulaathi oo waa mutacadi waxaad fahmaysaa inaanu ahayn facula waayo facula laa yakuunu ilaa laaziman laazim mooyaane wax kale ma noqdo amaa facile iyo facala laazim iyo mutacadi labadaba way noqdaan laakiin culammadu waxay tilmaameen facala mutacadigeeda iyo laasimkeeda waxaa fara badan mutacadigeeda facilana mutacadigeeda iyo laasimkeeda waxaa fara badan laasimkeeda oo mutacadigeeda yar faclun wasankaa faclun maqiisu lmucadda qiyaaska ficilkii hulaathiga ahaa ee mutacadiga ahaa weeye ee masterka ah waalfucuulu wasankaa fucuuluna ligayrihi mutacadiga wixii aan ahayn buu u sugnaaday oo ah facala inaanu facilo u jeedin waxayna tusaysaa facilada si gaara buu uga hadli doonaayo wuxuu odhan doonaa wamaa calaa facila staxaqa masdaruhu in lam yakun daata caddin kownahu facala siwaa ficli sawtin siwaa ficlin daalin calaa sawtin wixii aan ahayn ficil ku tusaaya cod daakaas jalaa wuxuu muujiyey ay huwa isagu alfucaala buu muujiyey halkan wuxuu inoogu sheegayaa faclun waxaa iska leh ficilkii mutacadiga ahaa ee hulaathiga ahaa oo uu yahay master marka uu yahay facala farqi ma kala laha inuu ficilka mutacadiga ah ee facalada ahi uu yahay saxiix sida daraba alwalada darban qadaca ashajarata qadcan bata alxabla battan saba arajula sabban sidoo kale farqi ma kala laha inuu yahay muctal sida inuu yahay mithaal wacadahu wacdan ballanqaad buu u ballanqaaday wasanahu wasnan wuu miisaamay waqafahu waqfan shaygii buu waqfay waqafa mar wuxuu noqdaa laazim oo macnuhu waxa weeyaan wuu istaagay isagu wuxuu ku yimaadaa fucuulun waqafa wuquufan marna wuxuu noqdaa shaygii buu bixiyey oo waqfay isagu waa mutacadi waqafa albeyta waqfan ayuu ku imanaya ayib marka waqafa mutacadina waxay noogu noqonaysaa tusaale laazimna waxay noogu noqonaysaa tusaale muctalulcayn buu noqon karaa sida baaca albeyta baycan waa faclun muctalulaan buu noqon karaa sida rama alxajara ramyan mudaacaf buu noqon karaa sida tusaalayaashaynu sheegaynay batta iyo namma iyo nama alkhabara naman radda shaya raddan mahmuus buu noqon karaa sida akala aklan waxaasoo dhan shuruuxdaad ka eegeysaa waxaynu ka soo reebnay ficilkaasi marka uu yahay ficil ku tusaaya sinaaca wax gacanta laga qabanayo oo laga shaqaynayo sida khaada thawba khiyaadatan iyada waynu arki doonaayo wasankaa ficaalatun bay yeelan doontaa wuxuu yidhi waalfucuulu fucuuluna ligayrihi bay u sugnaatay mutacadiga wixii aan ahayn oo loo jeedo laasimka facala ficilku marka uu yahay facala oo uu yahay laasim waxaa lagu keenaa asal ahaan fucuulun haddii aanu ahayn qodobadii gaarka ahaynu xusnay mثلا جلس جلوسا waa lاaزم مfcuul muu gudbin ficilkaas qacada qucuuda waqafa wuquufa wajaba wujuuba waqaca wuquucan wadaxa wuduuxan waxyaabo kale oo ay tilmaamayaan culammada kitaabka sharaxaya qaar ka mida way jiraano ficilkii facalada ahaa ee laasimka ahaa marka uu yahay muctal xaaladihiisu way kala duwanaadaan hadduu yahay ficilkaasi muctallulfaa wuxuu ku yimaadaa wasanka fucuul si aada iyo aada u fara badan waana sida uu ku yimaado qiyaas ahaan marka uu yahay muctalulfaa tusaalihiisu waxa weeyaan wajaba wujuuban waqaca wuquucan waqafa wuquufan wadaxa wuduuxan sidoo kale waxaa taa la mida marka uu yahay muctalulaam sida qadaa guduwan danaa dunuwan samaa sumuwan waxaa kaloo lamida marka uu yahay mudacaf sida mara muruuran mara muruuran habba hubuuban habbat iriixu tahubu hubuuban hadduu laakin yahay ficilkaasi facalada ah ee laasimka ahi muctalul cayn wuxuu ku yimaadaa sida faraha badan faaclun ama ficaalun ama ficaalatun oo dabcan shaad ah sida saama sawman wa siyaaman iyo qaama qiyaaman iyo naaxa niyaaxatan taa macnaheedu waxa weeyaan ficilkii facalada ahaa ee laasimka ahaa marka uu yahay muctalul cayn inta badan wuxuu ku yimaadaa awsaan shaad ah laakiin wasankiisa qiyaaskaa inuu ku yimaadaa way yar tahay macnuhu waa sidaas haddii laakiin uu yahay muctalulfaa ama uu yahay muctalulaam ama uu yahay mudaacaf wuxuu ku yimaadaa wasankiisa qiyaaska ee fucuulun wax kale laakiin haddaad aragto waa shaad waana yar tahay intaa weeyaan intaa aynu tilmaanay wuxuu yidhi siwaa ficli sawtin ficilkii kutusaaye mooyaane cod kaasi wuxuu ku imanayaa buu yidhi fucaal wuxuu kaloo ku yimaadaa ficlu sawt siduu inoo sheegi doono sheikhu raximah allahu tacaala faciilun isagoo kutusaaya ficilkii facalada ahaa ee laasimka ahaa sawt tusaalihiisu waxa weeyaan sarakha suraakhan qayluu qayliyey iyo bakaa bukaa'an oohin buu ooyey cawa alkalbu cuwaa'an eygii baa ciyeyci dacaa ducaa'an baryuu baryey wamaa calaa facila istaxaqa masdaruhu in lam yakun daa tacaddin kownahu facalaa dhowr wasan baynu soo marnay kow faclun laba fucuulun saddex fucaalun saddexdaas ayaynu soo marnay wamaa kii calaa facila wasanka facila ku yimi wamaa kii calaa facila wasanka facila ku yimi istaxaqa wuu mutaystay masdaruhu masdarkiisu wuxuu mutaystay kownahu ahaanshihiisa uu yahay facala calaa wasni facala in lam yakun waa haddii aanu ahayn ay huwa isagu daata caddin mid u saaxiiba gudub uu gudbo oo mafcuulka uu gudbo waqis qiyaaso facaalatan wasankaa facaalatan qiyaaso aw ama fucuulatan wasankaa fucuulatan qiyaaso lifaculta faculta u qiyaaso waa faculadii oo ta'da wuxuu gu talagalay gabaygu inaanu ka jabin kashajaacati wadaalika kaasi mithlu shajaacati waa sida geesinimada oo kale iyo waljaariyi kii dareeraayey calaa sahula calaa wasni sahula sahulo wasankeedoo kale ku dareerayey sahula wasan maaha waa mawsuun laakiin wuxuu uga jeedaa sahula alamru suhuulatan wuxuu halkan inoogu sheegayaa ficilkii facilada ahaa markuu yahay mutacadiga waynu soo marnayoo facaluu la wadaagayo faclun buu ahaa hadduu yahay laasim oo aanu ahayn mutacaddi wuxuu ku imanayaa facaalun bishardi waa inaanu ahayn daalan calaa lownin sidaynu tilmaannay mid kutusaaya midab hadduu midab kutusaayo fuclatun buu iska leeyahy mathalan farixa faraxan farxad buu farxay xasina xasanan muruguu murugooday xusnanna wuu ku yimaadaa xusnan markuu ku yimaado waa weji aan ahayn qiyaas wajica wajacan xanuun buu xanuunsaday cawira cawaran cawarnaan buu cawarnaaday mudaacaf buu noqon karaa sida shallat yaduhu shalalaa gacantiisii baa engegtay marka shallat ilyadu tashallu shalalan mahmuus buu noqon karaa sida damia dama'an haddii ficilkaa facilada ah uu yahay mid ku tusaaya midab mastarkiisu wuxuu noqonayaa fuclatun sida xamira wuu casaaday xumratan khadira wuu cagaarnaaday khudratan kadira casuus buu noqday kudratan safira sufratan waqis facaalatan aw fucuulatan lifaculta ka shajaacati oo kale weeye ka shajaaca wuxuu uga jeedaa shajuca shajaacatan geesinimo ayuu geesi noqday ka shajaacati kaafkani waxa weeyaan isim weeye waayo kaafka isim ahaan waa loo keenaa maxaad odhanaysaa shajuca arajulu shajaacatan geesinimo ayuu geesi noqday fasuxa arajulu fasaaxatan ninkii wuxuu noqday mid fasiix ah baluqa balaaqatan aftahan buu noqday aftahanimo ama fucuulatun ayaad ku keenaysaa sida sahula alamru suhuulatan shaygiibaa sahlanaaday sahlanaan iyo baruda buruudatan qabow buu qaboobaaday iyo sacuba sucuubatan adayg buu adkaaday iyo xamuda xumuudatan dhanaan buu dhanaanaaday ficilka facula culammada qaar waxay yidhaahdeen wasankiisa qiyaasiga ahi waa facaalatun fucuulatun waxay yidhaahdeen maadaamuu ficillo yar oo koobanay ay ku soo arooreen waa shaad wasankaas culammada qaar baa maray madhabkaas oo yidhi facaalatun ayuunbaa u qiyaasa ee fucuulatun qiyaas uma aha waxaynu haynaa iminka awsaan awsaantaynu haynaa kow waa faclun laba waa fucuulun saddex waa fucaalun afar waa facalun shan waa facaalatun lix waa fucuulatun toddoba waa fuclatun oo aan matniga inoo ool toddobadaa wasan ayaynu haynaa oo lixna kitaabku inoogu qorayo matniga midna shuruuxdu ay ku darayaan oo ay baraarujinayaan wamaa siwaa daka masmuucun waqad kahura alfaciilu fi اsawti waddaau lmumidu jalaa macnaahu wasnu fucaalin falyuqas walidii firaarin aw ka firaarin bilficaali jalaa wamaa kii siwaa daaka kaa la soo sheegay ka soo hadhay masmuucun mid la maqlay weeye oo bimacnaa waa shaad siwaa daaka wuxuu u jeedaa kaa la soo sheegay bimacnaa waxyaabahaa la soo sheegay wixii aan ahayn oo awsaantaa khilaafay noocoodaana ka yimi waa shaad ee ha u qaadanin waxyaabaha soo socda laftoodu inay yihiin shaad ee bimacnaa waxyaabaha aan kuu soo sheegay wixii ayaga oo kala ah ee khilaafa awsaantaa qiyaaskaah waa shaad waxaa tusaale u noqonaya awsaantaa shaadka ah facaladii mutacadiga ahayd oo ku timi facalun waayo waxaynu soo marnay faclun inay ku timaado sida alaba alaban wuxuu noqonayaa shaad maalan facaladii laasimka ahayd oo ku timi faclun baa ka mid a sida cajaza cajzan facaladii laasimka ahayd oo lagu keenay faclun sida cajaza cajzan ama faciladii mutacadiga ahayd oo lagu keenay fucuulun waxay noqonaysaa iyaduna wasan shaada sida lazimahu luzuuman shaygiibuu ku dhegay ku dhegid maalan faciladii laasimka ahayd oo lagu keenay fuclun sida zahida zuhdan faculadii oo lagu keenay fical sida saqura sikaran waxaasoo dhani waxay tusaale u yihiin awsaan shaada waxay caddaynaysaa uun oo aynu tusaale uga dhignay wamaa siwaa daaka masmuucun waqad kahura wuu batay alfaciilu wasankaa faciil baa batay fi sawti codkiibuu ku batay waddaau xanuunkii almumidu wax kaarinayey jalaa wuu muujiyey wasnu fucaalin wasankaa fucaal baa muujiyey macnaahu macnihiisa iyo ujeedkiisa oo wasankiisaabuu muujiyey falyuqaas hala qiyaasta markaa walidii firaarin wajalaa wuu muuqday wajalaa wuu muuqday lidii firaarin buu u muuqday aw ka firaarin bilficaali buu ku muuqday halkana wuxuu inoogu sheegayaa sheikhu raximah اllahu tacaala wamaa siwaa daka masmuucu waqad kahura faciilu fi sawti faciil waxaynu sheegnay inuu laba shay ka dhexeeyo shayga kutusaaya sawt sida daja dajiijan codayn buu codeeyey anna aniinan taah buu taahay nabbataysu nabiiban nabbataysu nabiiban orgigiibaa qalaaday sheikhu waxaanu inoo sheegin oo isaguna faciil ku yimaada shayga kutusaaya sayr iyo socod sida damala albaciiru damiilan awrkii baa dheereeyey waraxala raxiilan guurid buu guuray wadaau lmumidu wuxuu yidhi xanuunkii wax kaarinayey jalaa wuu muujiyey wasnu fucaalin wasankaa fucaal baa muujiyey macnaahu macnihiisa halkana wuxuu inoogu sheegay wasankaa fucaal in loo adeegsado xanuunka waxaanu inoo soo sheegay haddana oynu hore u soo marnay in loo adeegsado asawt markaa fucaal wuxuu ka dhexeeyaa asawt iyo addaa sawtkana wuu inoo soo qadimay xanuunka waxaa u tusaale ah sacala sucaalan qufac buu qufacay qofku hadduu qufaco dee waa xanuun ama zakama zukaaman hargab buu hargabay ama mashaa badnuhu mushaa'an calooshiisii baa socotay shaygaasi hadduu kutusaayo firaar oo ah carar ama carar wixii shabbahaya waxa cararka shabbahayaana waxa weeyaan diidmo waxaa haddii laguu diido macnaheed waxa weeyaan wax lagaala carar oo kale wey facaalat likhisaalin walficaalata dac lixirfatin aw wilaayatin walaa tahilaa intaa intaynaan ka gudbin waxaynu ku yaro noqonaynaa fucuul waxaynu tilmaanay inuu ku yimaado ficilkii facalada ah ee laasimka ahaa wasankiisa qiyaaska ah waxaynu kaloo sheegnay inay jiraan afar wasan oo kale oo kala duwan oo ku yimaado waxay ahaayeen fucaalun ficaalun faciilun facalaan saddex buu inoo sheegay waxaynu tilmaannay fucaal inuu ka dhexeeyo asawt waddaa taa wuu inoo sheegayoo wuxuu inoogu sheegay faclu maqiisu lmucaddaa waalfucuulu ligayrihi siwaa ficli sawtin da lfucaala jalaa kow iyo wadaau lmumidu jalaa kaasi waa kaas ka labaad wuxuu ahaa faciilun faciilun wuxuu ka dhexeeyey asawt wasayr sawtkii buu inoo sheegay laakiin inoomuu sheegin sayrkii sawtkii wuxuu inoogu sheegay waqad kahura alfaciilu fi sawti wasanka kale waxa weeyaan ficaal ficaalna waxaa lahaa maa yadullu calaa firaarin aw shibhihi kaana wuxuu inoogu sheegay walidii firaarin aw ka firaarin bilficaali jalaa waxaa inoo hadhay shayga kutusaaya taqalub gedgedoon kaa halkan inoogumuu sheegin laakiin markii hore ou awsaanta isku dhex daray ayuu inoo sheegayo waa facalaan sida hala lqidru halayaanan taafa tawafaanan jaala jawalaanan facaalat likhisaalin walficaalata dac lixirfatin aw wilaayatin walaa tahila facaalatun wasankaa facaalatun likhisaalin wuxuu u sugnaaday tilmaamo walficaalata wadac tag alficaalata wasankaa ficaalatana lixirfatin xirfad uga tag oo xirfadda u daah aw ama wilaayatin maamul u daah walaa tahilaa ha ka mashquulin waxaynu tilmaannay facaalatun inuu yahay wasan ay iska leedahay fucuulatun kitaabkuna waa inoo soo sheegay waxaynu kaloo tilmaannay facaalatun ficil kasta oo kutusaaya tilmaan in lagu keeno sawaaء kaana min facila aw min facula aw min facala facule isagoo ka yimi tusaalihiisu wuxuu noqonayaa darufa الrajulu daraafatan ninkii wuxuu noqday mid wanaagsan iyo fatuna fataanatan mid fiiro dheer buu noqday facilada isagoo ka yimi ghabya ghabaawatan doqoniimuu doqoniimoobay asalku wuxuu ahaa ghabiwa ghabiwa markuu ahaa ayaa waxaa culays noqotay xarfi cilaha wowga ah ee kasradu ka horeyso markaasaa loo bedelaya iyo ghawiya ghawaayatan lumid buu lumay facaladuu ka iman karaa sida sacada sacaadatan iyo rajaxa caqluhu rajaaxatan sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu dib ugu soo dhigay maadaama oo facaalatun ay tahay mid ficilada oo dhan ka dhexaysa marka wasan sidiisa loo tirsanaya ma aha maadaama oo faculada uu u ahaa mid ka mida awsaanteeda qiyaaska ahayd waxaynu tilmaannay ficilku hadduu kutusayo xirfad wax gacanta laga qabanayo ama uu kutusayo wilaaya iyo maamul waxaa lagu keenaa ficaalatun sida khaada khiyaadatan maryihii buu tolay xaaka xiyaakatan iyadana macnuhu waxa weeyaan maryihii buu tolay wasara wisaaratan amara imaaratan wadaa uga tag oo u daa alficaalata ficaalada lixirfatin xirfad aw ama wilaayatin maamul u daa walaa tahila ha ka mashquulin oo ha garan waayin limaratin faclatan wa ficlatan wadacuu lihay-atin gaaliban ka mishyati alkhuyalaa waxaynu insha allahu tacaala kusoo celinaynaa laqbada beytka toddobaatan iyo shan wamaa siwaa daka masmuucun waqad kahura alfaciilu fi lsawti waddaau lmumidu jalaa macnaahu wasnu fucaalin falyuqas walidii firaarin aw ka firaarin bilficaali jalaa wamaa siwaa daaka kaa la soo sheegay wixii ka soo hadhay masmuucun mid la maqlay weeye ay can ilcarab carab baa laga maqlay oo sidaa looga maqlay ayuunbaa loogu hadlayaa waqad kahura waqad xaqiiqe kahura alfaciilu wasankaa faciil wuu batay fi sawti fi daalli cala sawti kii kutusaaya sawdka iyo codka ayuu ku batay waddaa-u xanuunkii xanuunkii almumidu wax xanuujinayey jalaa wuu muujiyey wasnu fucaalin wasankaa fucaal baa muujiyey macnaahu macnihiisuu muujiyey ee falyuqas ha la qiyaasto wowgaasi waa wow alcadaf walidii firaarin ku jira jalaana jalaa-un bay ahayd marka wuxuu u gooyey madkii hamsadii madka ahayd ee xagga dambe raacday lidaruurati nadmi waana mubtada bilficaali jaariya majruurkaasaa noqonaya khabar waxay noqonaysaa wajalaa ay wajalaa-un mid muuqday weeye bilficaali wasankaa ficaal mid ku muuqday weeye lidii firaarin kaa-inun mid u sugnaaday lidii firaarin kii orodka u saaxiibka ahaa aw ka firaarin ama kii orodka oo kala ahaa marka wuxuu ku sugnaaday wasanka ficaal ayuu macnuu noqonaya markaynu maraynay facaalatun likhisaalin walficaalata dac lixirfatin aw wilaayatin walaa tahila waxaynu shalayto sheegnay culammada qaar inay baraarujiyeen facaalatun inuu yahay mid u sugnaaday dhammaan ficil kasta oo kutusaaya khasla iyo tilmaan masterkiisa culammada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu gaar ku yahay facila iyo facala oo waxay ka saarayaan faculada waxaanay uga saarayaan maadaama oo faculada wasankeeda caadiga ahaa uu ka mid yahay taa qudheedu dhib ma leh waayo wasankii facula hadduu kutusaayo khasla dee facaalatun unbaa lagu keeni culammada qaar baa cabiray وكل ما دل على حرفة أو ولاية له الفعالة رأوا من ذاك للحرفة خاض تجرى وللولاية ولي وأمرا وكل ما دل على حرفة أو وحكست أو كتس حرفة أو ولاية أما كتس مامل له الفعالة رأوا أي رأوا له الفعالة wasanka alficaala ayay u arkeen inuu leeyahay min daaka lilxirfati khaada tajara kaa waxaa ka mida isagoo u sugnaaday xirfad iyo wax gacanta laga qabanayo khaada tajara ay wa tajara wuu ganacsaday ganacsigu waa xirfad toliduna waa xirfad waxaad odhanaysaa khaada thawba khiyaadatan iyo tajara fii maalihi tijaaratan walilwilaayati weli wa amara wilaayada markuu u sugnaadayna waa weliya iyo amara waxaad araysaa weliya wilaayatan iyo amara imaaratan buqyat lacmaal ayuu saa ku odhanayaa لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء لمرة فعلة وفعلة وضعوا وضعوا ويدتيا عربت فعلة وزن كفعلة بيدتيين لمرة لمصدر دال على مرة مصدر كتصاي هل مر وحدة عي ayay u dejiyeen wa ficlatan ay wa wadacuu ficlatan wasankaa ficlatanna way dejiyeen lihay'atin limasdarin daalin calaa hay-atin masdar kutusaaya hay-o ayay u dejiyeen gaaliban sida gaalibka ah ka mishyati alkhuyalaa wadaalika kaasina ka mishyati alkhuyalaa'i waa sida qaab socodka kuwa isqaadqaada wuxuu halkan kaga hadlayaa sheikhu raximah llahu tacaala masderkii la odhan jiray almasdaru lmuqayad masderka kii qeydnaa ee dabarku ku xidhnaa waxaynu soo sheegnay masderku inuu noqdo mutlaq wa muqayad muqayadku inuu yahay masdaru lmara wa masdaru lhay-a muqayadna waxaa loogu magacaabay liannahu muqayadun imaa bimara wa imaa bihay-a wuxuu ku qaydan yahay waxaasi inuu dhacay hal mar ama wuxuu ku qaydan yahay waxaasi qaabkuu dhacay masaadirta kale kuma tusayaan waxaasi inuu hal mar dhacay sidoo kale ku tusi maayaan waxaasi qaabkuu dhacay khulaasadaynu insha allahu tacaala qadimaynaa waxaynu ku horeynaynaa ficilka hulaatiga masderkiisa marka laga keenayo masdaru lmara iyo masdaru lhay-a ficilka hulaatigaa marka masderkiisa laga keenayo masdaru lmara iyo masdaru lhay-a masdarulmaraa waxaa laga dhigayaa wasankaa faclatun masdaru lhay-ana waxaa laga dhigayaa ficlatun waxaad odhanaysaa daraba darbatan hal mar buu garaacay akala aklatan hal mar buu cunay shariba sharbatan hal mar buu wax cabay waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha layardaa can ilcabdi yaakulu laklata fayaxmaduhu calayha wayashrabu asharbata fayaxmaduhu calayha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay addoonkiisa hal mar wax caba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celiya oo hal mar wax cuna ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celiya bimacnaa hadduu hal mar wax cuno ilaahay buu uga mahad celinayaa hadduu hal mar wax cabana ilaahay ayuu uga mahad celinaya culammada qaarba waxay ka qaateen marka biyaha la cabayo markaad kabataba waxaad odhanaysaa alxamdu lilaah markaad cuntada hodha waxaad odhanaysaa alxamdu lilaah oo waxay yidhahdeen maadaama oo nebigu sala allahu caleyh wasalam uu ka dhigay wasankaa ku tusaaya almara culamada qaar baa sidaa ka daliishaday marka wixii ku tusaaya hal mar waxaa lagu keenayaa faclatun daraba darbatan hal mar buu garaacay qadaca qadcatan hal mar buu gooyey akala aklatan hal mar buu cunay markaad leedahay qaabkaas waxaa u sameeyena ficlatun baa lagu keenaya sida darabahu dirbat alamiiri wuxuu u garaacay sidii amiirku wax u garaaci jiray qadaca ashajarata qidcat alcaduwi geedkii wuxuu u gooyey sidii cadowgu wax u goyn jiray waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa markaad doontaan buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inaad wax biraysaan qaabkaad wax u biraynaysaan qurxiya marka masdaru lmara markuu yahay hulaathiga waxaa lagu keenayaa faclatun masdaru lhay-ana waxaa lagu keenayaa ficlatun wa faclatun limaratin ka jalsa wa ficlatun lihay-atin ka jilsa saasuu alfiyada ku yidhaahdaa haddaba shuruud bay leedahay marka ficilkaa laga keenaya masdaru lmara shuruuddaa waxaa ka mid ah ay culammadu sheegeen kow ficilkaasi inuu yahay ficil ku tusaaya acmaalu ljawaarix waxyaabaha ka dhaca xubnaha haddii aanu xubnaha ka dhicin oo uu yahay waxyaabaha ka dhacaya qalbiga lagama keeno faclatun iyo ficlatun oo hay-ad ah waayo waxa qalbiga ka dhacaya qaab kuu dhacaya garan mayno sidoo kale inta jeeru dhacaya garan mayno markaa shardiga koobaad wa an yakuuna min acmaali aljawaarix laa min acmaali alquluub wa inuu yahay waxani wax ka dhacaayo camalada qalbiga shardiga labaad waa inaanu ku iman ficilka mastarkiisu wasanka faclatun ama ficlatun waa shardiga labaad shardiga saddexaad hadduu doono faclatun iyo ficlatunba yuu ku imane waa inaanay tay la socon waa inaanay tay la socon markaa saddex shardi ayaa halkaa inoo yaalla shardiga afraad waa inaanu noqon ficil naaqis ah oo kaana iyo ficiladii naaqiska ahaa ee u baahnaa khabar ay nasbiyaan waa inaanu ka mid ahayn oo kaana oo kale ka keeni maysid shuruuddaynu tilmaannay waxaa ka mid ah ficilkaasi waa inaanu ahayn waxyaabaha ka dhaca qalbiga fulaynimadii ka keeni maysid oo odhan maysid jabuna jabnatan hal mar buu fulay noqday sidoo kale odhan maysid jabuna jibnata zaydin sidii zayd oo kale ayuu fulay u noqday marka waa inuu yahay wax ka dhacaaya camalada xubnaha jahligoo kale laga keeni maayo oo odhan maysid jahila jahlatan ama jahila jihlata abiihi sidii aabihii oo kale ayuu jaahil u noqday bakhaylnimada laga keeni maayo kaasi waa shardi shardiga labaad waa inaanu ku iman mastarkiisu wasanka faclatun ama ficlatun haddii uu ku yimaado mastarkiisu wasanka faclatun iyo ficlatun maxaa la samaynaya haddii uu mastarkiisu ku yimaado ficilkaas faclatun mastarul hay-a marka laga keenayo waa la sifaynaya mastarul maraa marka laga keenayana waaxidatun baa lagu qaydaya hadalkeedu waa intaa haddii mastarkiisu uu yahay faclatun mastarul mara markaad doonto inaad ka keento inay ta-dii waa tan taallo oo wasankii faclatun baabuu imika yahay waxaad ku qaydaysaa markaad doonayso masdarulmara waaxidatun haddaad doonayso masdarulhay-ana waad sifayn maxaad odhanaysaa raxima raxmatan waaxidatan hal mar buu naxariistay maadaamuu masdarku uu ahaa raxima raxmatan markaad ka dhigayso masdarulhay-ana raximahu llahu raxmatan waasicatan waayo waxaa la yidhi haddii aan lagu qaydin waaxidatun ama aan sifadan la raacin dee kii caadiga ahaayee masdarulmaraha iyo masdarul hay-a midna aan ahayne waxa weeyaan mutlaqa ahaa ayaan laga garanayn kaasi waa markuu ku yimaado faclatun ka waran hadduu ku yimaado ficlatun ficlatun hadduu ku yimaado waxaa la sameynayaa masdarulmarahana waaxidatun baa lagu qeydi sidii kii hore masdarul hay-ana waa la sifayn mathalan waxaa tidhi xamaytu almariida ximyatan waaxidatan waxaan ilaaliyey qofkii xanuunsanayay hal ilaalin xamaa ximyatan waa mastarkii maadaama uu ku yimi ficlatun mastarulmaraa waxaad samaynaysaa waxaad ku qaydaysaa waaxidatun ka kalena waad sifayn waxaad odhanaysaa xamaytu almariida ximyatan waaxidatan ama xamaytu almariida ximyatan xasana si wacan baan u ilaaliyey oo waan dhowray waxay noo iman doonta insha allahu tacaala wamaratu lmasdari aladii tulaazimuhu bidikri waaxidatin tabduu liman caqala ficilka masdarkiisa awal horeba ay ta-da ku jirtay waxaa lagu qaydaa waaxidatun saas ino odhan doonaa waxaa ka mid ahayd shuruudaynu tilmaannay isagoo faclatun iyo ficlatun midna aan ku iman waa inaanay ku jirin ta ficilkuna uu yahay maala hulaathi haddii ficilkii hulaahiga ahaa mastarkiisii ay tay la socoto hadduu doono yuu noqonin ficlatun iyo faclatune isagana waxaa lagu samaynayaa dariiqii hore oo marka laga dhigayo mastarulmarana waxaa lagu qeydayaa waaxidatun marka laga dhigayo mastarulhay-ana waxaa laga dhigayaa mawsuuf waxaad odhanaysaa nadufa nadaafatan waaxida hal mar buu nadiif noqday nadufa nadaafatan facula facaalatan marka nadufa nadaafatan waa mastarkii facula mar hadday tay la socoto waxaad odhanaysaa nadufa nadaafatan waaxida ama nadufa nadaafatan xasana sahula almru suhuulatan waaxida ama sahula almru suhuulatan xasana kataba kitaabatan waaxida ama kataba kitaabatan xasana saasaad odhanaysaa intaa waxaynu ku dhaafaynaa masdaru lmara wa masdaru lhay-a oo ka yimi ficilkii hulaathiga ahaa ficilku hadduu yahay kayru hulaathi oo uu yahay rubaaci ama khumaasi ama sudaasi sidee loo keenayaa masdarulmara iyo masdarulhay-a marka la keenayo masdarulmara iyo masdarulhay-a ee laga keenaya ficil aan hulaathi ahayn sida rubaaci ama khumaasi ama sudaasi laba madax baa loo qaybinaya in masdarkiisii caadiga ahaa ay tay la socotay iyo inaanay la socon haddii masdarkiisii caadiga ahaa tay aanay la socon masdarulmaraha ta baa xagga dambe lagaga daraya masdarulhay-aana waa la sifaynaya haddii xagga dambe ay kala socotay ta oo masdarka laftiisa ay tay la socotay intaa ta la qaado ta kale in la keenaa faa'iido ma lehe ta'diina waa la daynayaa xagga dambena mastarulmaraa waxaa lagaga qaydayaa waaxidatun mastarulhay-ana waa la sifaynaya aan kugu soo celiyo mastarka ka yimi kayru hulaathi laba madax baa loo qaybinaya in mastarkiisa ay la socotay ataa iyo inaanay la socon haddii mastarkiisa aanay la socon ataa mastarulmara waxaa lagu qaydayaa oo masdarulmaraha ku tusaaya ta xagga dambe lagaga daray masdarulhay-ana waa la sifaynaya maalan waxaa tidhi istakfara allaha istikfaaran ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf buu weydiistay markaad leedahay hal dembi dhaaf ayuu ilaahay weydiistay waxaad odhanaysaa istakfara allaha istikfaaratan maadaama masdarkii aani ku jirin ta waxaa tidhi intashara alkhabaru intishaaran warkii waa faafay markaad leedahay hal mar buu faafay waxaad odhanaysaa intashara alkhabaru intishaaratan saasaad odhanaysaa markaad ka dhigayso masdaru alhay-a sifun baad raacinaysaa intashara alkhabaru intishaaran cadiiman saasaad odhanaysaa istakfartu allaha istikfaaran cadiiman saasaad odhanaysaa ka waran ficilka hadday ta ay ku jirtay oo mastarkiisa awal horeba ay ta ay ku jirtay hadduu yahay masdarulmara waxaa lagu qeydayaa waaxidatun hadduu yahay masdarulhay-ana waa la sifaynaya waxaa tidhi daxrajtu alxajara daxrajatan waaxidatan maadaama markii hore mastarka ay ta ay ku jirtay iyo qaataltu alcaduwa muqaatalatan waaxidatan markaad ka dhigayso masdaru alhay-a waxaad odhanaysaa qaataltu alcaduwa muqaatalatan shadiidatan ama daxrajtu alxajara daxrajatan qawiyatan saasaad odhanaysaa intaasuunbuu halkan kaga hadlayaa sheikhu raximah allahu tacaala waxaynu intaa ku daraynaa masderku marka uu yahay kayru thulaathi ficlatun laguma keeno haddaad aragto isagoo ficlatun lagu keenay waa shaad waayo masderkii kayru thulaathi ficlatun waxaa loogu keeni waayey waxaa ka imanayaa la yidhi inhidaamu binaa'i lkalima kelmadda dhismaheedii baa burburaya oo ficilkii kayru thulaathiga ahaa masderkiisii inaad tidhaahdo waxaan ka dhigayaa ficlatun dee kelmadii way burburaysaa wax badan in meesha laga saaro ayaa imanaysa fii kayri di thalaathi bita almara washadda fiihi hay-atun kalkhimra imaam ibni malik wuxuu yihi raximah llahu tacaala ka aan thulaathiga ahayn masdarul marihiisu waa in lagu daro ta haddii laakiin la doono in laga keeno masdarul hay-a oo ficlatun lays yiraada ka keena waa shaad fii kayri di thalaathi bita almara washadda fiihi hay-atun kalkhimra sida khimratun oo kale ikhtamara zaydun khimrata ummihi wuxuu u hagoogtay zayd sidii hooyadii khimra kelmadii wax badan ayaa meesha laga saaray iyo intaqabat ilmar'atu niqbata cammatiha gabadhii way niqaabatay sida eedadeed ayay u niqaabatay taasina waa waadix xadiiqada waa inagii kusoo marnay inuu yihi raximahu llahu tacaala fi kayri di thalaathi maratun bita washadda fiihi hay-atun fastahbita faxukmunaa limasdarin mubaayinin min taa wa ilaa yabdu bilqaraa'ini fii kayri di thalaathi maratun bita ka aan ahayn thulaathiga masdaru marihiisu waa intaa lagu daro washadda fiihi hay-atun fastahbita kii kayru thulaathiga ahaa masdarulhayaa in laga dhigo oo ficlatun laga dhigaa waa mid shaada ee arrinkaa sug markaasaa wuxuu yidhi fa xukmunaa limasdarin mubaayinin min taa xukumkeennu waa masdarkii markii hore ka madhnaata wa ilaa haddii kale oo awal hore ay joogtay wuxuu ku muuqanayaa buu yidhi bilqaraa'in qaraa-intaasina waxa weeyaan in hadduu yahay masdarul marana lagu qaydo waaxidatun hadduu yahay masdarul hay-ana la sifeeyo limaratin faclatan wa ficlatan wadacuu lihay-atin qaaliban ka mishyati lkhuyalaa mishyatu lkhuyalaa waa qaabka u socdaan kuwa isqaadqaada waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka khilaafa jamaacada maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintay dhimasho lamida qaabkay u dhiman jireen nimankii jaahiliga ahaa haddaba sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu ku qayday haaliban haaliban muxuu ugu qayday wuxuu ugu qayday sheikhu raximah llahu tacaala waxaa jira ficilo ayagoo thulaathiya masdarul marahoodii iyo masdarul hay-ahoodii qaabkii lagu keenayay khilaafay mathalan ata iyo laqya waxay ahayd in la yidhaahdo marka la doonayo masdarul mara ataahu atyatan iyo laqiyahu laqyatan marka laga dhigayo masdarul hay-ana ataahu ityatan iyo laqiyahu liqyatan waa la khilaafayoo sidii si ka duwan baa lagu keenay waxaad odhanaysaa ataa ityaanan waaxidan iyo laqiyahu liqaa'an waaxidan saasaad odhanaysaa ama waxaad ku keeni kartaa oo ku bannaan inaad tidhaahdo ataahu ityaanatan iyo laqiyahu liqaa'atan labadaasiba way bannaan yihiin intaasina waxa weeyaan masdarkii la odhan jiray masdar almuqayad ka mishyati alkhuyalaa wuxuu ahaa ka mishyati alkhuyalaa'i marka wuxuu u gaabiyey lidaruurati nadmi wa qasru dilmadi diraaran mujmacu calayhi waalcaksu bikhulfin yaqacu alimaam ibnu malik wuxuu yidhi shayga mamduudka ah in la qasriyo oo daruuratu nadmi loo qasriyaa waa laysku ijmaacay oo waa laysla ogolyahay laakiin kii gaabnaa daruuratu nadmi daraaddeed in loo mado khilaaf baa ku sugan intaasuu insha allahu tacala caawa inooga eegaanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk